gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed farweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa shacabka magaalada ugu baaqay ka shaqaynta nabadgelyada iyo horumarka magaalada taasoo uu sheegay in lagu gaari karo bulshada in ay la shaqeeyaan maamulka degmada kismaayo gudoomiyaha ayaa bulshada magaalada kismaayo dhanka kale ugu baaqay ilaalinta hantida danta guud si loo xaqiijiyo horumar ay ku tallaabsato magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed farweyne oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan shacabka reer kismaayo baaq u diro baaqaas oo ah in laga shaqeeyo amniga iyo dowladnimada la iskana daayo qabyaaladda waxaa keliya oo dadkaan walaalayn karaayo waa inaanu dowladda ka shaqayno qabyaaladdana iska degno xafiisyada dowladda cidda fadhidaa waxay u fadhidaa dadka oo dhan bay u fadhidaa oo dadka in loo wada shaqeeya raba cadaaladda laga shaqeeyo oo dadka aan loo kala eexan dowladnimaduna sidaas waay kuwa marka raba inay qabyaalo kaga dhex shaqeeyaan dad kaga dhex shaqeeyaan oo anaa ixiga oo anaa ixiga looma baahna waxaan u baahannahay inaynu u shaqeyno dad soomaaliyeed reer jubbaland reer kismaayola sida keliya oo ina deeqdaay waa sidaas iyo dowladnimada waxaynu soo aragnay dhibaatadii magaaladan soo martay maanta waxaa ka hirgeshay dowladna waa ka hirgeshay qof hal wadaa ka dhisay iyo hal meel wasaarada ka dhisay iyo hal xarun dowladeed ka dhisay ma jiro maanta waxaa ka hirgelay dowladnimo intaasoo laami dhow labaatan laami baa ka socda intaasoo dhismayaala ka socda waa ammaan waxay ku timid dowladnimada dowladnimadaas aynu ka wada shaqayno qabyaaladda waynu soo marnay iyo raadkeedu xumaa inaan dib ugu noqon marka waad mahadsantihiin saasaan kula dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu